kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha ramadaan mubaarak ayaan dhegeystaan idin leenahay intaan dhabbaalada u gelin waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan waxaa dhabaal uu noogu yimid hooyo nuuriyo xasan yarow iyo abti xuseen xasan yarow maxamed shaamshaam iyo shukri shaqaale xamdi shaamshaam iyo cabdicasiis shaamshaam iyo cabshir isaaq shaamshaam mukhtaar isaaq shaamshaam iyo hanad isaaq shaamshaam iyo bashiir ibraahim bashiir ganey cabduqaadir isaaq shaamshaam iyo xasan isaaq shaamsham iyo sureekha cali iyo cabdulaahi isaaq shamsham iyo khaalid isaaq shamsham iyo luuley isaaq shamsham eedo muumino ibraahim eedo habaay kerow maxamed iyo cabdisalaan xasan mataan cabdixakiin xasan mataan iyo mukhtaar xasan mataan iyo saado xasan gaabow dhammaantood waxa ay taaniid gaarsiinayaan axmed isaaq shamsham iyo maryan ibraahim maxamed oo wiil ugu dhashay maraykanka waxaana ay leeyihiin allah ka dhiga kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay dhabaalkan waxa uu noogu yimid hooyo amiimo maxamed salaad eedo nishey maxamed cali adeer isxaaq maxamed cali iyo jamaal shariif maxamed axmed nadaamiye iyo cabdisalaan hereri iyo asmo shariif iyo sacdiyo farxaan iyo cadnaan xuseen cali maxamed cabdinuur dhammaan asxaabta waxaynay taaniid gaarsiinayaan fartuun shariif maxamed iyo cabdifataax aadam oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ee baniaadinka la siiyo owlaad kheyr qabta haatanna mar kale dib aan ugu noqonno qhasiidooyinkii aan idinkugu talagalay bisha barakaysan ee ramadaan
من شرور النفوس نجينا يا الله من شرور النفوس nabta nabta hagarbeediyo inta lagu hungoobe sharabteeda heeru ku hogaamiyaayo hogaana ibliisba hadaan ka tuure nabta nabta hagarbeediyo inta lagu hungoobe sharabteeda heeru ku hogaamiyaayo hogaana ibliisba hadaan ka tuure hanuunsho walaalayo awaadu nagahagoodo naftaadi madeediyo noga yiri shaydaan noga yiri shaydaan ya allah allah shuruuri nufusi نجينا يا الله الله شرور النفوس الله جينا يا الله الله شرور النفوس نجينا يا الله الله شرور النفوس hadalkii rasuulkiiho shan kastoy hawraar wacan culimadu ku hooshaan naftu haaban weydo hogaana ibliisba helada u tumaaye hadalkii rasuulkiiho shan kastoy hawraar wacan culimadu ku hooshaan naftu haaban weydo hogaana ibliisba helada u tumaaye hanuunsho walaalayo awaadu nagahagoodo naftaadi madeediyo noga yiri shaydaan noga yiri shaydaan ya allahu allah shuruuri nufusi نجينا يا الله الله شرور النفوس الله جينا يا الله الله شرور النفوس نجينا يا الله الله شرور النفوس نجينا يا الله الله شرور النفوس نجينا يا الله الله شرور النفوس الله جينا يا الله الله شرور النفوس نجينا يا الله الله شرور النفوس تانيدا waxay nooga timid fardowso cabdulaahi cadow iyo aanisho cabdulaahi cadow khadiijo cabdulaahi cadow nuurto cabdulaahi cadow cabdinaasir cabdulaahi cadow muucaad cabdulaahi cadow iyo daahiro cabdulaahi cadow abshir aadan kerow maxamed aadan kerow iyo hooyo faadumo aadan kerow eedo daahiro aadan dhiibaan waxaana ay taaniyad u dirayaan cabdulaahi cadow iyo maryan cadow maxamed oo gabari ay ugu dhalatay dalka kenya xerada qaxootiga ee dadhaab gabadhaasi oo loo bixiyey bushra cali waxa ay leeyihiin ducadu waxageen waxaa leenahay bushra allah ka dhigatiisa u weynaata waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta dhambaalkan wuxuu nooga yimid nuur xasan cabdulaahi cabdi iyo hiiraan axmed xirsi iyo sacad cabdulqaadir bulshaale iyo liibaan sheekhdoon cusmaan yasmiin sheekhdoon cusmaan iyo shukri cabdulaahi cabdi iyo liibaan cabdulaahi cabdi iyo nadiifo axmed xirsi mahad axmed maxamuud mahad shikaago iyo cabdi cabdulaahi xuseen waxa ay kala joogaan switzerland austria baris dalka faransiiska magaalada ankara ee turkiga nairobi kenya iyo garowe waxaana ay taani gaarsiinayaan cabduqaadir sheekh xaamud iyo faa'isa cabdiweli cabdulaahi oo arooskooda uu ka qabsoomay garowe waxaanay leeyihiin noqda qoyskii isku waara ee banow kala siiyo owlaad qarqabta aamiin ayaa leenahay markana waxaad ku soo dhowaataan heestan uu qaado nimcaan hillaac thank you
allah ku dhaafo ee hoga lagu dhigayailka hawaskana lagugu boobo halkana hawba dambayse su'aasha habboon ilaahow jawaabtada nagu hagaaji marka mawdku ku haleelo ay naftu halaa ku dhaafto hogyo lagu dhigayailka hawaska lagugu boobo halkana hawlba dambayse su'aasha habboon ilaahow jawaabtada nagu hagaaji
ramadaan mubaarak ayaan anna dhankayga ka leeyahay dhegaystayaasha ee daanduray oo dhambaalka xaggayga ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo shukri xaaji abuukar iyo carruurteeda oo kale ah fartuun maxamed bele iyo fawsiye maxamed bele cabdifataax maxamed bele naciime maxamed bele iyo najme maxamed bele dhammaan reer maxamed bele oo kala jooga kismaayo eh, canada kenya iyo kambala waxay tahaniyad aroos oo farxad leh ay u dirayaan cabdirasaaq bile iyo ilhaan xuseen saalax oo arooskooda uu ka dhacay magaalada waralow ee dalka canada Eh, waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allah idinkala siiyo aamiin dhambaalkaasi lamid ahna waxaa diraya adeer cabdirashiid bile salaad oo maraykanka jooga eh, cabdinaasir bile salaad oo london jooga cabdirasaaq bile salaad oo ku nool magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada iyo nadiif bile salaad oo kenya degan iyo dhammaan reer bile salaad waxaana ay u hambalyeynayaan cabdirasaaq bile salaad iyo ilhaan xuseen saalax oo arooskooda uu ka dhacay ee dalka canada isku waara ubad khayr qaban allah idinkala siiyo aamiin dhinacii eh, kaalimihii qasiidooyinka ramadaanka aanu markaan dib ugu laaban
caafiyadu rafaadiyo oo waa reera guuro oo ifka laga raacayo kuna kuma hadhaceeye caafiyadu rafaadiyo oo waa reera guuro oo ifka laga raacayo kuna kuma hadhaceeye kuwa raranka naartiyo laga reebay jahanabu ayaa rays degcaye waa raranka naartiyo laga reebay jahanabu ayaa rays degcayo intaa raacday nebigeena fiiqiisii noqote aan rumaysay noqone ku salliya rasuul intaa raacday nebigeena fiiqiisii noqote aan rumaysay noqone ku salliya rasuulka
ambalyadani aroos waxay naga soo gaartay xasan cabdulaahi cabdi iyo hiiran axmed xirsi sacad cabdulqaadir bulshaale iyo liibaan sheekhdoon cusmaan yaasmiin sheekhdoon cusmaan shukri cabdulaahi cabdi liibaan cabdulaahi cabdi iyo nadiifo axmed xirsi iyo mahad axmed maxamuud mahad shikaago waxaa kaloo ku jira cabdi cabdulaahi xuseen dhammaan dadkan oo kala jooga switzerland austria france turkiga iyo kenya iyo weliba soomaaliya waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdulqaadir sheekh xaamud iyo faa'ise cabduuli cabdulaahi oo meherkooda iyo arooskooda uu ka dhacay magaalada garoowe ee caasimada puntland waxaan leenahay noqda kuwa isku waara ubad kheer qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhankii qhasiidooyinka ayaan markaan aadi doonaa kusoo dhowaada khasiidadani
dambaalkani waxaa lagu bilaabay ramadaan mubaarak waxaana uu naga soo gaaray cabdi cabdulaahi iyo maxamed cabdulaahi maxamed cabdulaahi xaawo cabdulaahi marin cabdulaahi yuusuf cabdulaahi iyo ciise cabdulaahi waxaa kaloo ku jira maxamed cabdiraxmaan kuulow iyo injineer borow dhammaan dadkan waxay kala joogaan soomaaliya south africa kenya canada maraykanka sacuudiga iyo norway waxaanay tahaniyad dhalasho ay halkani uga dirayaan cabdulaahi ogaadeni iyo sacadiya cabdiraxmaan oo ay gabari ugu dhalatay magaalada nairobi gabadhaas waxaa loo bixiyey ruweyda allaha ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin aamiin
masugi bishu murugooda kumaaroban artamiya ramadaan
hambalyadan indaanta waxaa inaga soo gaartay ibraahim liibaan abshirow faadumo liibaan abshirow yaasiin yaasimiin liibaan abshirow iyo aadan liibaan abshirow xamse liibaan abshirow nuuney liibaan abshirow iyo asxaab kale oo fara badan waxay kala joogaan soomaaliya kenya iyo sbain waxaana ay halkani hambalyo aroos ay uga dirayaan qureysho maxamed iyo saygeeda cabdisalaam liibaan abshirow oo ku aqalgalay dalka kenya ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay iskuwaara baraara wiil iyo caano gabar iyo caanana allah idinkala siiyo aamiin dhinacii qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan aan dib ugu laabanno qasiidadaas ayaana dhegaystayaal ugu dambaysa barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee galabta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan
wanaagsan
masaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeye miya ramadaan ودع مودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان
مسالك سالك حديثك بشي ومروي قرانك معنيم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في داعة الله يا رمضان سالك حديثك بشي ومروي قرانك معنيم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في داعة الله يا رمضان
متذكر توبي بشي ما كليس منافق ادم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في داعة الله يا رمضان تذكر توبة بشي ما كليس منافق ادم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في داعة الله يا رمضان
بشي اي ميريس فردوس مقود جنة الله مريم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في داعة الله يا رمضان بشي اي ميريس فردوس مقود جنة الله مريم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في داعة الله يا رمضان
سيدي ماي هوري بشي مؤمنين تذنوب تكميدم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في داعة الله يا رمضان سيدي ماي هوري بشي مؤمنين تذنوب تكميدم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في داعة الله يا رمضان
ودع مودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان في داعة الله يا رمضان ودع مودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان ودع